halka waxaan kala hadlayaa warbaahinta iyo dadweynahaba geedkii qaasimo kuwa lahashir baanu qabanaynaa dadka ku lugeynaya waanu naba qabnaa waxaanu nimi laba casho ka hor ayaanu geedka nimi waxaa dhacay waxaan maxay tahay nasiib darro ah runtii khasaaraa ka dhacay halkan mid aan lagu talagelin weliba tacsi baa noo daranaa waxa laala wixii ku geeriyooday iyo wixii magarantaa ku dhaawacmana ilaahay caafiyo wixii ku geeriyoodana ilaahay dadkoodana samariyeen ha ka siiyo iyagana jannadii raxmo allaha siiyo talagal ma ahayn siduu siday waxu dhaceen waanu faahfaahin doonaa laakiin waxaan ka hadlayaa wixii meeshaa ka dhacay waxa sabab u ah caraqali iyo dadkii heliya ayaa sabab oo dadka masaakiinta ah la gooyey been u sheegay toban goor baanu la jidna waxaan shir waa la qabanayaa haddii aan la yarin reex baana lagu qaban doonaa waxaana qabanaya dadkii loogu talagalay oo maamulayaasha ah maamuli lahaa oo ah madaxweyneyaashii khaasimo sida ninka leehobinde iyo anigoo axmed karaasha cid kale oo waali waali wataa waali iyo ismaqiiqnimo ma qaban karto haddana ma qaban karto ayaan leeyahay waxaabase u daran ninka jarxoolnimada ka soo ilaa yurub iyo maraykan iyo meel walba soo maray oo yidhi shir baan ku qabanayaa oo dadkaa la gooyey khasaaraha iyo dhibaatadaana geystay haddana weli wadwada waxaan uga digayaa inaanu mar dambe dadka masaakiinta ah dhib kale u geysan dhibiintii hore ha ugu filaato shir uu qaban karo iyo halkan wuxuu ka qaban karo midna ma jirto sidaas ayaan ku wargelinayaa shacabkan waxaan leeyahay waryaan laydin waalin muddo dheer baanu ka digaynay wax noocaasa yaan laydin waalin nabadgelyadii xasiloonida ha la ilaaliyo haddii aaba kuu roon yahay dhibta nimankaa ka shaqaynaya wixii hore yay wax ku darin aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waxa igu maqaala ah wuxuu yidhaahaa ninkaas soo duulay andhasheer iyo kuwa soo diraya waan waan waan waan kusoo noqonayaa shir baanu qabanaynaa waxaan leeyahay war kuwa iyana waa kulugoyen kusoo diraya adiguna waxaa fiicnaan lahayd inaad agaagru ku adkayso halkaana waa ka carartay laamiga adoo soo dilaatay taleexna waa ka carar oday baad ahayd oo cidina waxba kuguma samayseen run yar meeshii aad ka timaa lagu celin lahaa laakiin ma aha inaad marba kulluq kaga tagto meel oo wax soo go'do oo dadka kaga cararto haddana waxaan kuu sheegayaa indhasheero ma iman kartid halakan waxna kama qaban kartid aan la isla ogolayn waad mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan waxa weeye horta dee geedka sawirkiisa oo geedkii baan hoos fadhiya anigu khaatimo oo shirka lagu horaa beenahaas waa beenahay sheegi jireen oo odhan jireen shirki waa socdaa dadka ay ku baaran jireen iyo islaamaha maku mak maka ma aan reensanayo inuu beentii ay shugi jireen u shugo baabuurtii la socotay fiirkii waxay ku galeen hadda saaka intii badneed waxay galeen hoodle oo de waa caan weeye shee qudhiisa waxaan maqlayay warbaahin internetyada iyo lagu qorayo waxaa lagu soo dhaweynayaa buu hoodle maanta ballantuna saas ahayd inuu fiidkiisa ku galo buu hoodle waxaa loogu dambeysay meesha la karin dabayl wey saakana inuu kasii cararo ayaanu ballantu ahayd isna waxay u maqlaa inuu yii taleex baan joogaa ummadda waxaan usheegayaa beenta noocaasa laba sano laydku inay ka waantoobaan madaxweynihii khaatumana anaa hadda ah iyo ninka le habinde ayaa ka shaqayn jiray oo jooga ninkaasi dool buu ku yimi haddana go-aamadii aanu gaadhno sidaanu horeba idinku sheegnay ayaa ka socon doona